halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya
siraadkii adduunkow subanaha eebow sareeyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo saamada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye wuxunogu saaciiday sharxin sifahaaga ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaan horay u sii wadi doonnaa kitaabkii nexemiyah oo ka mid ah kutubta ahdigii hore nexemiyah wuxuu ahaa hogaamiyaashii reer banu israa'iil wakhtigii reer banu israa'iil ay ka soo noqonayeen masaafuriska
markaasaa la yaabo mucjise yahay iyadoo rag mogbay malaa'ig salanto markaasay urowdo mucjise yahay markuu yuusuf arkuu ka mahluumayo markaasay caddeeyeen mucjise yahay dinkii masiixa maqaawiir arkeeno markaasay caddeeyeen mucjise yahay boqorkii maqlay baan urugoodayo micnuhu la yaabo mucjise yahay goradii loo arku mugdigii dhasho misbaanka lamoodu mucjise yahay maqaawiirtii markay mudnaantii arkeen meel kaalay mareenu mucjise markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay nexemiyah oo shir isugu yeedhay dadkii oo dhan markaasuu bannaanka keenay xumaanfalayaashii dadka ka faa'iidaysanayay kuwaasoo dadka saartay korsocod wakhtigan ay dhisayaan ama ay ku howlan yihiin dhisidda derbiga wuxuu haddaba ku yidhi dadkii halkaasi isugu yimid inay beerihii guryihii beerihii saytuunka iyo saliiddii ay korsocodka uga qaateenba ay celiyaan nexemiya wuxuu dadka ka codsaday waa kuwii tujaarta ahaaye inay dib u celiyaan wixii ay dadka ka aruuriyeen oo wuxuu ku yidhi waa inaanay kol dambeeto lacag dambe dadka ka aruurin haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu haatan eegno kitaabkii nexemiyah baalka lix boqol sagaal iyo toban ee axdigii hore cutubka shanaad aayadda laba iyo tobanaad waxaa qoran sida tan markaasay yidhaahdeen waxoodii waan u celinaynaa oo wax dambana weyddiisan mayno innaba waxaannu yeelaynaa sidaad tidhaahdo markaasaan u yeedhay wadaaddadii oo waxaan ku dhaariyey inay ballankan siduu yahay u oofiyaan haddaba nexemiyah waa nin caaqibo leh oo wuxuu dadka ku leeyahay ma rumaysni hadalladiinna afka ka soo baxaya ee waxaan doonayaa inaad saxiixdaan inkastoo ay ahaayeen dadkii ilaah inkastoo ay ahaayeen dadkii ilaah haddana wuu garanayay haddii ay oofinayaan iyo haddii kale waxa uu ka doorbiday inay ballankooda qoraal ka dhigaan waxaan u malaynayaa in weliba maanta loo baahan yahay in shardi laga dhigo wax kasta oo qoraal lagu shaqeeyo ma ahan inaan ku shaqayno wax afka uun laga yidhi ee waxaa loo baahan yahay in wax waliba qoraal laga dhigo hadday ahaan lahayd mashaariicda loo fidiyo dadka iyo kuwa fidinayaba waxaa laga dheeraanayaa qas iyo buuq fara badan oo aan loo baahnayn inkastoo ay wanaagsan tahay in qofka walaalka ah ee masiixiga ah la aamino haddana mar waliba shardiga idin dhex mara u oofin maayo sida kan aad axdiga qoraalka ah la gashay marka waa wanaagsan tahay inaad haddii aad masiixiyiin tihiin qoraal kala dhigataan markii aad baayac mushtar isugu timaadaan nexemiyah wuxuu ahaa nin ficil ku shaqeeya oo wuxuu leeyahay haatan waad ballan qaadeen inaad soo celinaysaan waxyaabahaas aan idinka codsaday haddaba qoraalka dhiga aniguna hadalladiinna waan aaminayaa haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno kitaabkii nexemiyah cutubka shanaad aayadda saddex iyo tobanaad waxaa qoran sida tan markaasaan maradii dhabtayda hurgufay oo waxaan idhi ilaahay sidaas ha uga hurgufo gurigiisa iyo howshiisa nin alla ninkii aan oofinin ballankan sidaas oo kale isaga ha loo hurgufo oo ha loo mariyo markaasaa ururkii oo dhammu waxay yidhaahdeen aamiin rabbigana way ammaaneen oo dadkiina way sameeyeen sidii ballankaasu ahaa dad badan ayaa haddii hadalka caynkaas ah ay maqlaan odhan lahaa nacam waannu yeelaynaa iyadoo weliba ay afka ka tahay haddaba sida caadiga ah hal qof bay xumaantu ka timaadaa oo haddaan halkaasi qof layska qaban xumaantu waxay wada gaaraysaa kuwa wanaagsan oo dhan nexemiya xaalka wuu ku adkeeyey raggii ka faa'iidaysanayay walaalahood oo wuxuu leeyahay haddii midkiin uu diido inuu yeelo wixii uu ballan qaaday ilaahay sidaas ha uga hurgufo dhulka bawlos oo masaalka caynkaas oo kale ah ka hadlayana wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddii reer galatiya cutubka shanaad aayadda laba iyo tobanaad oo leh sida tan waxaan jeclaan lahaa in kuwa idiin wereeriya ay isgooyaan wuxuu kuwa wax xakameeya uu doonayey in la gooyo waayo waxay dadka u geysanayeen dhaawac aan yareen haddaba luqadaha caynkaas ah waa kuwo aad u qaraar iminka waxaa layna siinayaa aragti shakhsi ahaaneed oo ku aadan noloshii nexemiyah haddaan arrinkaasi ka eegno kitaabka ayaannu waxaan ka bilaabaynaa aayadda afar iyo tobanaad ee isla cutubkiisa shanaad waxaana qoran sida tan oo weliba tan iyo waagii la ii doortay inaan taliyo u ahaado dalka yuhuudda waagaasoo ahaa boqorkii artaxshasta sannadiisii labaatanaad ilaa tan iyo sannadiisii laba iyo soddonaad inta u dhex leh intaasoo ahayd laba iyo toban sannadood aniga iyo walaalahay midna ma cunin cuntadii taliyaha haddaba wuxuu leeyahay xaq buu u leeyahay inuu dadka ka qaato mushaaro isla sidii taliyayaashii kaleba ay yeeli jireen haddaan qisada halkeedii ka sii wadno ayaa waxaa ku qoran kitaabkii nexemiyah cutubka shanaad aayadda shan iyo tobanaad sida tan laakiinse taliyayaashii hore oo iga sii horreeyey dadka culeys bay ku hayeen oo waxay ka qaadan jireen cunto iyo qamri iyo weliba afartan shaqal oo lacag ah oo xataa mididiinnadoodu dadka way xukumi jireen laakiinse anigu saas ma aan yeelin maxaa yeelay waxaan ka cabsadaa ilaah haddaba taliyayaashii ka horreeyey waxay heli jireen mushaaro laakiin nexemiya wuxuu doortay inaannu culays weyn saarin dadkiisa bilxaqiiqa ninkanu waa nin kalgacaltooyo u haya dadkiisa waana nin qadarin iyo sharafba mudan haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno aayadda lix iyo tobanaad waxaa qoran sida tan oo weliba waxaan horay u sii waday shuqulkii derbigan oo annagu waxba dhul ma aannu iibsan oo mididinyadeydii oo dhammuna halkaasay shuqulka aawadiis ku soo wada urureen nexemiyah dhul ma iibsan mana uusan doon doonin hanti kale welibana korsocod uma helin dhul isagoo dadka ammaahinaya lacagtiisa ama haruurkiisa oo kolkay bixin waayaan ammaahda ka qaadanaya dhulkooda waxba kama uusan qaadan dadka haba yaraatee haddaan horay idinku sii wadno kitaabkii nexemiyah cutubka shanaad aayadda toddoba iyo tobanaad waxaa qoran sida tan oo weliba waxaa miiskayga ka cunteen jiray boqol iyo konton nin oo ah yuhuud iyo taliyayaal oo ayan ku jirin kuwii nooga yimid quruumihii hareerahayaga ku wareegsanaa nexemiyah waxaa caadi ahaan gurigiisa ugu cuntayn jirtay ilaa iyo boqol iyo konton qof oo marti ah waxaana soo booqan jiray dadka yuhuudda ah ee quruumaha ku dhow dalka israa'iil ku noolaa kuwaasoo weli aan dalka ka helin meel ay ku noolaadaan sida abbaarta ah dadkaasi oo dhan lacagtiisa ayuu ku qarasgarayn jiray wuxuu ahaa taliyo ka duwan taliyayaashii hore haddaan horay idinku sii wadno waxaa ku qoran cutubka shanaad aayadda siddeed iyo tobanaad ee kitaabkii nexemiyah sida tan haddaba maalintiiba waxaa naloo diyaarin jiray dibi iyo lix neef oo wanaagsan oo ida ah oo weliba waxaa la ii diyaarin jiray digaag oo tobankii maalmoodba mar baa naloo keeni jiray cayn kasta oo qamri ah oo weliba intaas oo dhan aniga marnaba ma weyddiisan cuntadii taliyaha maxaa yeelay addoonnimada dadkan saarnayd aad bay u cuslayd waxaa halkaasna laynoogu sheegayaa in nexemiya aanu dadka weyddiisan jirin cunnadii uu xaq ahaan u lahaa maadaama uu ahaa taliyaha rasmiga ah ee reer baabiloon ay aqoonsan yihiin waayo wuxuu aad ugu naxayey walaalihiis oo si weyn ugu howlanaa dib u cusboonaysiinta derbigii yeruusaalem haddaan soo gunaanadno cutubkan shanaad ayaannu eegaynaa aayadda sagaal iyo tobanaad baalka lix boqol iyo labaatan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan ilaahayow wanaag igu xusuuso wixii aan dadkan u sameeyey oo dhan aawadiis haddaba nexemiyah wuxuu ahaa nin aan la heli karin wuxuu aad ugu naxayaa dadkiisa laakiin way iloobayaan dhowaan inkastoo uu aad u jeclaa taasina waa arrin murugo leh laakiin dad badan oo caan ah ayaa waxay arkaan iyadoo sumcaddoodii ay sii dhacayso oo la iloobayo wuxuu yidhi ilaahayow wanaag igu xusuuso war maxay wanaagsan tahay inaan garanno in ilaah aannu dembiyadeenna soo xusuusanaynin wuxuu mar waliba xusuusanayaa shaqooyinkeennii wanaagsanaa oo welibana kitaab buu ku qorayaa haddaan intaasi ku soo ekayno cutubkii shanaad ayaannu haatanna idiin bilaabaynaa cutubkii lixaad haddaba cutubkan lixaad wuxuu ka hadlayaa hal mawduuc waxaana weeye iyadoo weliba mucaaradku uu aad u badan yahay in haddana derbigii la dhisay waxaan haddaba arkaynaa in nexemiyah uu la kulmay mucaarad isaga looga soo horjeedo oo qaab waliba ku imaanayay markii uu dhisayey derbigan yeruusaalem shayddaanku halgaad buu ku soo ganayay nexemiya had iyo goorba isagoo doonaya in nexemiyah uu ku guuldarraysto hadafkiisa ama ujeeddada uu derbiga u dhisayo haatanna ilaah dooni maayo inaan guuldarraysanno oo bilxaqiiqa wuxuu samaynayaa wax waliba si aynan shayddaanka ugu dhicin inkastoo innagu aynu mararka qaar u dhacno shayddaanka hase yeeshee nexemiyah wuu ka baxsaday halgaaddii shayddaanka waxaanan cutubkan ku arki doonnaa iyadoo derbigii la taagayo haddaan markii ugu horraysay idiin bilowno xigashadii cutubkan lixaad ayaannu eegaynaa baalka lix boqol iyo labaatan ee axdigii hore aayaddiisa koowaad waxaana qoran sida tan haddaba markii sanbalad iyo tobiyah iyo gasham kii carabka ahaa iyo cadaawayaashayadii kale loo sheegay inaan derbigii dhisay iyo inaan innaba daldalool lagu arag inkastoo wakhtigaas aanan weli qotomin albaabadii irdaha haddaba waxaad eegtaan sida daacadnimada leh ee ninkan uu u hadlayo marka uu leeyahay inkastoo wakhtigaas aanan weli qotomin albaabadii irdaha nexemiya waxaa dabeecad ahaan lagu mataali karaa nebi naataan oo ahaa kii farriinta u keenay nebi daa'uud markii uu betsheba u tegey nexemiyah ma ahan nin dhagar badan oo dadka been u sheega wuxuu qorayaa runta taasina waa waxyaabaha aasaaska u ah qorniinka ilaah waxaase jira dad badan oo doonaya in ayan runta ka hadal mararka qaar ilaa dani ay ku qasabto mooyaane waxay la tahay haddii ay runta ka hadlaan intaasu ay dan weyn oo dadku u lahaa ay kala dhantaalayso haddaba soomaalidu waxay tidhaahdaa runtu ragga kama naxiso waa in runta laysku sheego oo aan waxba la qarin xitaa haddii aad ditoor tahay beri aan aad u jiranaa ayaan waxaan u imid dhakhtarkayga waxaanan weyddiiyey cudurka i haya inkastoo cudurka i hayay berigaasi sidaasi uu u sii xumayn haddana dadka qaar bay la ahayd haddii la ii sheego inaan aad u nixi doono hase yeeshee ninkii dhakhtarka ahaa baa yidhi haddaanan ninkan u sheegin waxa uu qabo weligii dambe igu kalsoonaan maayo aniguna runtii inkastoo markii hore aan yaro baqay haddana aad baan ugu mahad celiyey haddii uusan isagu ii sheegi lahayn yaa ii sheegi lahaa cudurka aan qabo haatan cudurkaas waan ka bogsooday haddaba daacadnimadu waa shay dunideenna maanta ay aad iyo aad ugu baahan tahay waxaa laga yaabaa in qof aad garanayso aad barto qof kale waxaa laga yaabaa in qof aad garanayso aad barto qof kale waxaa aalaabaa qofka aynu xushmadda u hayno dadka kale ugu sheegnaa sida inuu yahay qof wanaagsan haddaba yaynaan dadka been u sheegin ee haddii aynu qofka aan barayno qofka kale ee uusan aqoon waa inaan runta u sheegnaa haddii kale qofkii kale waxay la noqonaysaa inaannu qatalayno haddii uu soo saaro in qofkii la baray aanu lahayn dabeecad wanaagsan waxa layska doonayo waxa weeye in runta lagu macaamiloodo oo aan lagu hadlin hadal been ah haddaba haddaan ku soo noqonno qisadii nexemiya ayaa cadaawihii reer banu israa'iil ee sembalad geshem iyo tobiya iyo rag kale ayaa waxay maqleen in derbigii la dhammeeyey inkastoo nexemiya haatan uu inoo sheegayo in warbixintaas laga badbadiyey oo aan weli irdihii la qotominin irdaha weli lama taagin oo daacadnimada nexemiya waa mid aan su'aali ka taagnayn wuxuu qisada inoogu sheegayaa sidii ay ahayd haddaan horay u sii wadno xigashada kitaabka oo aan qisada halkeedii idinka daadihinno ayaa waxaa ku qoran kitaabkii nexemiya cutubka lixaad aayadaha laba ilaa saddex sida tan waxaana uu leeyahay markii ay maqleen ayay sanbalad iyo geshem ii soo cid direen oo waxay yidhaahdeen kaalay oo aan ku wada kulanno tuulooyinka bannaanka oono ku yaal middood laakiinse waxay ku fikireen inay balaayo igu sameeyaan oo waxaan u diray wargeeyayaal oon ku idhi waxaan samaynayaa shuqul weyn oo sidaas daraaddeed ma imaan karo bal maxaa shuqulku uu u joogsanayaa markaan ka tago oo aan idin imaado haddaba xeeladoodii bay cadaawuhu haatan beddelayaan maadaama ayaan hawsha istaajin karin ayay waxay doonayaan inay ka dhaadhiciyaan nexemiyah inay heshiis isla dhigtaan dareenkooda haddaba ma ahayn inay wanaag u sameeyaan nexemiyah waxay doonayeen maadaama ay ka adkaan kari waayeen ayay haatan doonayaan inay heshiis la galaan si nexemiyahna tanaasulaad uu ugu sameeyo iyaga waxaanay isticmaalayaan maahmaahdii ahayd haddii aadan ka adkaan karin cadowga ku biir haddaba baryahakan waxaa arrinka ceenkaas ah loo yaqaanaa xeelbeegti meel dhexe ayaa laysugu imaanayaa oo marka qaar wixii aad xaq u lahayd baad heshiis aawadii kaga tegaysaa markaana halkii ay doonayeen inay kula kulmaan nexemiyah waxay ahayd oono nexemiyahna uu diiday casumaadii ay u soo fidiyeen wuxuu ku yidhi halkaas uma socdo waxay doonayeen weliba inay si xun ula dhaqmaan waxaa suuragal ah inay doonayeen inay ka takhallusaan oo ay dilaan oo casumaadoodu waxay ahayd shirqool warku uma aanu badin ee wuxuu ku yidhi nimankii shirqoolka dhigayay anigu waxaan leeyahay howl aanan ka tegi karin markaana idinma imaan karo cadowgu wuxuu aad u jecel yahay oo kale tanaasulaadka nexemiyaase taasi ma oggolan qaar ka mid ah rumaystayaasha ayaa waxay doonayaan inay mararka qaarkood tanaasulaad ku sameeyaan waxyaabaha ay rumaysan yihiin waxay la tahay haddii aad ka fogaato tanaasulaadka inaad tahay mid madax adag oo eray badan marka waxaa wanaagsan inaad had iyo goorba ag joogto kuwa aad fikrad ahaan israacsan tihiin haddii kale dhib baa kaa qabsanaya wehelnimadooda waayo isku fikrad ma tihiin qofka waxaad kula midoobi karaysaa shakhsiyadda ciise masiix oo aad isku si u wada aaminsan tihiin dalalka reer galbeedka dad badan ayaan rumaysnayn masiixa markaana maba aaminsana mararka qaarkood waxa adigu aad aaminsan tahay waxaanay fikrad ahaan diiradda saarayaan waxyaabo aan qorniinku fasaxaynin adiguna taasi aqbali maysid markaana waa inaad maanka ku haysaa in masiixinimadu ay fikrado dhowr ah u qaybsan tahay waxaana kiniisadaha ka dhexeeya aragtiyo ay wada aaminsan yihiin iyo kuwa ay isku diidan yihiin intaba waxaase jira kuwo kale oo loo yaqaano liberalis oo xitaa ku gorgortamaya shakhsiyadda masiixa iyo arrinka ku saabsan isku tallaabta waxaa kaloo jira kiniisado mayal adag oo aan ku gorgortamaynin shakhsiyadda iyo weliba ahmiyadda ay isku tallaabtii masiixu dadka oo dhan u leedahay markaana waxaa loo baahan yahay in runta lagala soo baxo kitaabka quduuska ah oo isaga ah halka runta oo dhaniba ay ka soo askumayso dabadeedna waxaad ku soo biiraysaa kiniisadaha adkaynaya qorniinka iyo saxiixnimadiisa waxaase kiniisaduhu ay leeyihiin ururo waaweyn oo kulmiya kuwaasoo ay dhammaan kiniisaduhu hoos imaanayaan markii ay howlo ka wadaan dunida waxaa masiixinimada ay u kala baxdaa afar firqo oo waaweyn midi waxa weeye kaatooliga oo dadka oo dhaniba ay wada ahaan jireen wakhtiyadii hore waa dadka reer galbeedka ah waxaa kaloo jira kiniisado loo yaqaano ortodox oo ay ku badan yihiin dhaqamada dadkii waagaasi qaatay masiixinimada waxaana kiniisadaha ortodokiska lagu arki karaa maanta masaarida etoobiya iyo griigta katoliguna waxay ka dhisnaan jirtay oo xarun u ahayd itaaliya haddaba kiniisadahaasuna waxay u kala baxeen firqooyin dhowr ah wakhtiyadii dhexe waxaana soo baxay kiniisadda angelikanka tan luudarenka iyo tan reformka iyo kuwo kale oo aad u da'weyn haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu waxaan ka akhrinaynaa cutubka lixaad aayadaha afar ilaa shan ee kitaabkii nexemiyah sida tan oo farriin ceenkaas ah ayay afar jeer ii soo direen oo anna isla sidii baan ugu jawaabay oo haddana isla sidaas oo kale sanbalad wuxuu markii shanaad ii soo diray mididiinkiisii oo gacanta ku sida warqad furan waxaan iminka arkaynaa sida cadowgu uu u soo indhacad yahay ma waxay hubaal ahaan doonayaan inay la saaxiibaan nexemiyah oy heshiis xeerbeegti ah la galaan xaqiiqadu waxay ahayd in dadku ayaan ka maarmaynin nexemiyah xitaa hal maalin ama dhowr saacadood kama uusan maqnaan jirin goobta dhismuhu uu ka socdo haddaba warqaddan cadowga waxaa ku qornaa hadalla qabow laakiinse dadka lagu cabsigelinayo si hawsha loo joojiyo waxaad kaloo arkaysaa in hanjabaadina ay ku qoran tahay waxaanan warqaddaasi idinka akhrinaynaa kitaabkii nexemiyah cutubka lixaad aayadda lixaad ee baalka lix boqol iyo labaatan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan oo waxaa ku qornaa waxaa qurumaha dhexdooda laga sheegay geshmuuna uu leeyahay in adiga iyo yuhuudduba aad ku tala jirtaan inaad fallaagowdaan oo waa taas daraaddeed waxaad derbiga u dhisaysaa oo sida waafaqsan erayadan lasoo sheegay waxaad doonaysaa inaad boqor u ahaatid haddaba gashmuu waa qof kasta oo maanta ka shaqeeya xan iyo masabid waxaanan ogaaday in kuwa xanta dadka ay rag yihiin balse ayaan dumarka ahayn warqaddan ayaa waxaa ku qoran eed loo soo jeedinayo nexemiyah oo waxaa lagu leeyahay waxaad doonaysaa inaad fallaago ku kiciso beershiya oo welibana waxaad doonaysaa bay leeyihiin inaad goosato taasna maxfal baa laga yidhi waxaa sidaas loo leeyahay in la niyad jabiyo dadka hawsha wada aawadeed waxaanay nexemiyah ku leeyihiin adiguna waxaad doonaysaa inaad iyaga boqor u ahaatid haddaan horay idinku sii wadno oo aannu aayadda toddobaad ee isla cutubkan wax idinka sheegno waxaa qoran sida tan oo weliba waxaad dooratay nebiyo si ay wax kugu saabsan dadka yeruusaalem ugu wacdiyaan iyagoo leh dalka yuhuuddah waxaa jooga boqor haddaba erayadaas waxaa loo sheegi doonaa boqorka haddaba sidaas daraaddeed kaalay oo aan tashanne haddaba nexemiyah kuma eedaynayaan oo keliya inuu boqor sheegtay waxayse kaloo leeyihiin waxaad magacaawday nebiyo adiga ku taageera haddaba waa sheeko aad u xun in hadalka beenta ah ee ceenkaasi ah laga faafiyo nexemiyah waxay warqaddaasu muujinaysaa inay iyagu haatan doonayaan inay arrinkaasi wax ka ogaadaan haddii ay run tahay iyo haddii kale waayo wixii ay soo dhegadhegaynayaan waxay u sheegi doonaan bay yidhaahdeen boqorka haddaba waxay ku caddaynayaan nexemiyah inuu la kulmo iyaga haddii kale warqaddan waxay u tegaysaa boqorkii beershiya oo taliyanimada u magacaabay nexemiyah haddaan horay idinku sii wadno oo aan eegno cutubka lixaad aayaddiisa siddeedaad waxaa qoran sida tan markaasaan u cidiray oon ku idhi waxaad leedahay oo kale halkan innaba laguma samayn laakiinse adigaa qalbigaaga ka soo hindisay marka ay sidan tahay ayaa nexemiya uu u jawaabayaa wuxuuna leeyahay waxyaabahaasi aad ku hadashay ma ahan wax aad maqashay laakiinse adigaa iska hindisay haddaba intii si toos ah loo odhan lahaa beenaale ayaa tahay ayaa habkani si doqonimo garato ah uu ugu sheegayaa sanbalad inuu yahay nin beenaale ah oo dhalanteed ku shaqeeya waxaannu horay haddaba idinku sii wadaynaa kitaabka waxaanan haatan eegaynaa isla kitaabkii nexemiyah cutubka lixaad aayaddiisa sagaalaad waxaana qoran sida tan waayo dhammaantood waxay doonayeen inay na cabsiiyaan oo waxay is yidhaahdeen shuqulkay ka daali doonaan mana dhammayn doonaan laakiinse ilaahow xoog ii yeel
adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomary bogga aaraahda ama commentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin